doctor saleemaan maxamed saalax agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday degmada gurceel ayaa sheegay in isticmaalka qaldan ee daawooyinka ee beeraha iyo xoolaha uu dhibaato badan oo ku hayo deegaanada galmudug agaasimaha ayaa sheegay inay mararka qaar dhacdo in daawo loogu talagalay xoolaha loo isticmaalo beeraha isla midaana mid loogu talagalay xoolaha loo adeegsado daaweynta beeraha taasina ay ka dhalan karto khatar dhinaca caafimaadka isagoona bulshaweynta reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeedba ugu baaqay inay ka taxadaraan dhibaatooyinka laga dhexli karo daawooyinkaasi una isticmaalaan dawo kasta qaabka loogu talagalay dhibta ah ugu daran seed effectiga ugu daran dhibta ka yimaada oo kansarka warkiga u fiirsada dhib soomaaliya adduunka laga laga kansalay konton sano ka hor aa soomaaliya laga isticmaalaa adduunka waa adduun horumara waayo waa waa way ogaanayaan dhibaatadeeda magaciiskeeda walow sidanadoo kale aysan xoolo dhaqato u ahayn oo xoolahan tirada badan aysan lahayn laakiin mar hore iska ay dhaheen baashaanu bini aadamka kuma ficno allah waa la waa waa waa lagu daray qashinka annaga waa isticmaalaynaa neefkiyaa lasoo marinaa korkiisa iyadoo ka da'aysaa caanihii laga soo lisaa caanihii iyo wixii raacaysaa waxa waaye waa waa ku taalaa sayid ifitki asaga xataa warqadeeda haddaa akhrisaa xataa waa kuu sheegaysaa waa testosteroonkay ay xanibtaa uu ku leeyahay barjesteroonkay xanibtaa uu ku leeyahay uryadaasii dishaa uu ku leeyahay waaba kuu sii sheegaaba maxaa imaanaa marka madhaliisnimada waa imaanay kansarka waa imaanaa ilmaha lasoo oo oo maaragtay dilinka iska socdaa imaanaa waxyaala fara badanaa imaanaa taas horta waxa waaye dhibaato soomaaliya haysata waaye laakiin aniga iyo toban dhakhtar ma xallin karo waxay u baahan tahay campaign wax campaign bulshada lagu wacyigeliyo quality control oo daawada la sameeyo fiiri daawo loogu talagala beeraha ah xoolaha lagu dhayayaa waa wax jira waay waa talla suuqaa ka helaysaa suuqaa ka helaysaa waxaa kaleeto dhibaatada kaloo jirta waxa waaye beeraha ruucooda waxaan idiin sheegaa warkaygaas rumaysta waxaan tegay beer soonaha gurceel ku taala maalin waan dhex qaada beer fiican oo yaanyo iyo begel iyo jinni iyo koosto ku taala anoo dhex lugeynaya beertii fiirfiirinaya aan waxaan arkay bacda sunta dhurwaaga sunta dhurwaaga waa taqaanaa soo maha dhurwaaga sunow leeyahay suntaasu kiimika qatarhay ka samaysan tahay suntaasu soomaaliya waxay ka ahaan jirtay ممنوع الدنيا كلها هذا ممنوع كده